aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise kanaalka wararkii halka taayib ayaa baahiyey muuqaal kooban oo soconaya khadaraal daqiiq iyo dhowri dhabdheeqsi kaasoo lagu soo bandhigaya warar dabagal ah oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday inta u dhexayso magaalooyinka balcad iyo muqdisho muuqaalka ayaa ku bilaabanaya xubno ka tirsan dowladda federaalka oo mooto lablugaale iyaa wata islamarkaana sikadiisa kula kulmaya rasaasta ciidamada mujaahidiinta rasaas socotay muddo kooban kadib waxay ciidamada mujaahidiinta halkaasi ku dileen dhammaan askartii saarnaa mootada gabagabadiina waxaa la soo bandhigaya hubkii iyo muutadii ciidamada mujaahidiintu ay ka furteen askarta xasan sheekh maxamuuda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa dad shacaba ku dhibaateeyey deegaano ku yaela daanta galbeeda dhalinyaro aad u fara badan ayay ciidamada yuhuudda xabsigu tixaabeen iyagoona tobanaan kala soo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan kadib markii weeraro xukugallaa ka geysteen magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee laysto hay-adda saliibka gaduudan ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in kooxaha gurmadka ay qaadeen wiil dhallinyaro ah oo ay hadashay rasaasta ciidamada gumaystaha yuhuudda xilli uu ku sugnaa galbeedka magaalada alkhaliil wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay dad badan oo falastiiniyiinna u dhaadhiciyeen xabsiyadooda dulmiga badan si guud ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa dhibaatooyin kala duwan ka geystay inta badan magaalooyinka daanta galbeed ee laysto dab xoogan ayaa ka kacay xafad ka tirsan magaalada dis ababa ee dalka ethoobiya wararkii naga soo gaaraya dalka ethoobiya ee bariga qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in dab xoogan oo geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac uu ka kacay xaafad ka tirsan magaalada caasimadda ee adis ababa xoga ayaa waxay tilmaamayaan dabkan ay ku dhinteen ugu yaraan soddon ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale dabkan ayaa sidoo kale saameeyey siday warbaahintu warinayso guryo aad u fara badan oo ku yaala xaafadda sida gaarka uga kacay maamulka magaalada adis ababa ilaa iminka muusan sheegin waxa rasmigae ka dambeeya inuu kaco dabkani balse muddooyinkii dambe waxaa dalka etoobiya ka dhacayay musiibooyin rabbaani ah kuwaasoo iskugu jiro dhulgariiro fatahaada iyo waxyaabo kale ugu dambayntii markab laga leeyahay dalka maraykanka ayaa dhalotus military ka sameeyey xeebaha kuuriyada koonfureed markab laga leeyahay dalka maraykanka ayaa gaaray xaddii maanta magaalada buusan ee koonfurta dalka kuuriyada koonfureed isagoona halkaasi ku soo bandhigay ciidamo badan oo ka tirsan taliska maraykanka sida laga soo xiganaya warbaahinta dalkaasi taliska ciidamada badda ee kuuriyada koonfureed ayaa dhankooda sheegay in dowlatuskan militari uu qayb ka yahay u diyaargarowga maraykanka iyo xulafadiisa ay kaga hortagayaan awoodda sii kobcaysa ee kuuriyada waqooyi tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo bishii hore hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un uu sheegay in si buuxda loogu diyaargarooba adeegsiga awoodeed ee nukleerka wararkii caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa